xisbiyada mucaaridka ee somalilan ee waddan iyo wiciida ayaa maanta sheegay inay burbureen wadahadalladii ay la lahaayeen xukuumadda mas-uuliyiinta xisbiga talada haya ee kulmiya ayaa iyaguna ka hadlay hadalkaasi ka soo baxay xisbiyada mucaaridka wadahadalladan ayaa ku saabsanaa sidii safgarada looga gaari lahaa muran la xidhiidha doorashada soo socota waxaa haddaba warkan hargeysa nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamed cakulle
shirka jaraa'id ay maanta ku qabteen guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid magaalada hargeysa guddoomiyaha xisbiga ucdi jene faysal cali waraabe iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadaniif xirsi cali xaaji xasan waxay kaga hadleen in wadahadalladii u socdeeyey xukuumadda somalilan iyo xisbi xaakimka oo dhinaca iyo labada xisbi mucaarid oo dhinaca islamarkaana ay dhexdhexaadinteeda wadeen guddoomiyaasha labada gole ee guurtida iyo wakiilada saleebaan maxamuud aadan iyo cabdirasaaq khaliif axmed ay burbureen waa kan guddoomiye xirsi oo sharaxaya xaddaa loo ballamay waxaa se ka horraysay kulan yaroo kooban odayaasha nugu yaadan balina wax isla fahamtaa dhisarka oo aan ambasador isku aragnay waxba islama anaan fahmayn axaduunbaa dib loo ballamay innagu hadda inaan isla fahmayn aynu sugno labadii oday labadii oday ku talagelkeeda waxay ahayd in axaddii la kulmo dor haato waxaa baajiyey aaskii sheekh aadan siiro allah u naxariisto oo aanu dhammaantayo wada tagnay shalay baa ku xigtay marka oo ay ahayd kulankii labaad odayaashaa baajiyo yidhi ballan suga waxaanu u tegaynaa madaxweynaha odayaashii wixii ay nagala soo noqdeen baan doonaya in la wadaagno saakaanu la kulanay haddaan olay labadii xisbi labadii oday oo markaanu aragnay dee kulankii laba jeer inuu dib u dhacay iyo in qoladii xukuumaddu ka warwareegayso waxaanu u tagnay labadii oday waxaanu weydiinay dee halkay wax marayaan iyo natiijaday noo hayaan waxa aanu weydiinay gartii aanu u dhiibanay iyo goortay qaadayaan afcad waxay nugu yaadeen labadii oday natiijo kalamaanaan iman madaxweynihii wixii sharci baan taaganahay oo sharcigaana ilaalinaya sharci baan taaganahay halkaasu aan ku taaganahay buu yidhi marka kalsooni muu siin kalsoonidii markii hore siiyeyna wuu kala noqday waxaa muuqata in madaxweynuhu aanu ku talagelin cid qaranka ka midoo uu ku kalsoon yahay oo u dhiibto garta u dhiibto oo waxna kala tidhaahda
geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidin jeneer faysal cali waraabe ayaa hadalka ku soo koobay inay wada tashan doonaan xisbiyada mucaaridka maadaama sida uu sheegay guddoomiyaha golaha guurtida kulanka ay la yeesheen oo uu sheegay inaanay wax natiijo ahayn
waxaan maanta saaka tobankii waxaan u tagnay labadii guddoomiye ee uu madaxweynuhu doortay inayna dhexdhexadiyaan oo shalay tays arkeen maxaa noo haysaan baanu nidhi waatan kalsoonina siinay maxaad noo haysaa waxay nagu jawaabeen annaga madaxweynuhu kalsoonina ma siinin wuxuu yidhi kalsoonidii ma siinin oo sharci baa ilaalinaya afkiisa markaa wuxuu nooga yidhi guddoomiyaha guurtidu waxaa idiin haynaa ma jirtee tashada
geesta kale wasiirka arrimaha gudaha somalilan ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo xisbiga talada haya ee kulmiya maxamed kaahin axmed oo isaga iyo saraakiil kale oo ka tirsan xisbiga kulmiya isha jaraa'id ku qabteen xarunta xisbiga ee magaalada hargeysa kadib hadalka labada xisbi mucaarid ayaa sharaxaad dheeraada ka bixiyey wada hadalladii labada geesood u socday saaka markii laysu yimi shir jaraa'id bay qabteen odayaashin waxay ku dhahdeen maxaa noo haysaaba way ka tageen wadahadalkoodii saxaafadda day ninkaaba xaafad u ah annagana maxaan ku dhahdae waanula soco markaa xusbiyad waxay idhaahdeen labadii nin ee uu madaxweynuhu u yeedhay ee isagu uu dee xilka saaray labada nin madaxweynuhuna uma yeedhin kulmiyoo gaarina uma yeedhin ucidoo gaarina uma yeedhin wadaniyoo gaarina uma yeedhin annagoo wada joogna ayaanu ajandahaa isla oqo kaasaanu isla oqolaan inaannu labada oday isla oqolaanay inay noo noqdaan dhexdhexaadiya qodobada sharci ee khuseeya hanaanka doorashada xusbiyada iyo ururada ee dalka ka soo dhacay sharciyadii lagu soo maamulay iyo tamaanta lagu maamulayo oo ah xeerkaas lambar ninty one labada kun iyo labaatanka iyo iyo xeerka la yidhaahdo xeer number fourteen labada kun iyo koob iyo tobanka labadaa xeer baa maamula maxaanku idhaahdayey sharciyadda doorashooyinka lagu maamula labadii kun iyo labadii ururadii siyaasiga ahaa ee markaasoo tartamay xeerkii lagu soo maamulay waa kaa waxaa ku soo baxay udub waxaa ku soo baxay kulmiye waxaa ku soo baxay ucel mar labaadkii dib loo anbaqaaday ee tobankii sannadood ay dhammaadeen waxaa ku soo baxay wadani iyo kulmey iyo ucel baa ku soo baxay markaa dambe markuu nala tartamayo wadani isaga oo urura annagunaanu xusbiye qaran nahay doodayada may ahayn waar urur baa tahaye annaka nala tartami may sida oradaa iska ta maantana ninna laga yeeli maayo ninna xaq uma laha madaxweynuhu xaq uma laha annagoo kulmiyihina xaq uma lihin waddanina xaq uma laha ucidna xaq uma laha in maxaanku idhahdayey ururada iminka la yidhaahdo tartanka geli maayaan kaasaa diidaa khadar maxamed cakuule v o a hargeysa